been hore dheenba macsanta dhibaatooyin fara badan isku jiraan dishan baalmiyanka dambooyi oo ka aadan isku socodka gaadiidka ee muqdisho afgoyn dahoisaante haye dhibaatadaas oo ah wadadii muqdisho noqotay inta ilaa iyo gaalkacayaabaraas camal oo intaas ama intaas oo jabooynta taalo noqotay meel ariiri ah maalinka dan waxay qaadaasay safar shaqadhan baan jirna malka maalin marka meelaha ugu badan ee waktiyada ay idinkaga lumaan waa xaggee
ankoroti horta waa arbiska tan koowaad tan xigtana waa siinka dheer tanka damboyta qadi badan waa excontro arbiska de faahfaahin qosa waxa waaye arbiska baabuurti alaab dadka gaastoob alaab maanjeeyo xamar arbiska horkii turna kadajiye kala wareeg waaye kala wareega dan ka bahaase marba si waadana sii kadheeradana ka daran sidoo kale alaabtii meeshalka daaro rafaad haddana waqti dambadolka deeye adoo daalo waqti damba dirkadetiakas controlkiisii dheer waxaa hal macdaadaas alaabna wadata ofta qudaar macnashi haddii qudaarna qado waa shay iyo dhanba isku jirjircaan oo aan dulqaado qorna dajis iyo raridba haye tusaale marka carbiska oo kale waxaad sheegtay in saddex jegbointi ay jirto carbiska siinka dheer iyo ex control marka carbiska oo kale markaad afgooye ka timaadaan maxaad la kulantaan xilligaa sinkay sheega waaye baabuurtu waa kala wareeg waaye tusaale ahaan baabuurka afgooy qudaarka soo qaado ama inshaad dadka hataa annaga ona kala yaartaameerakaablaada qofku hadii carbiska fiseeno kala wareeg waaye baabuurta bielkaas arbiska arbiska laa rabee macnaha uniskala kulaara wadne baabuur gaari hawlkayaabeetaa marar qaar gaari dameerna afgooyi ka qaado arbis toosan jeeyo marna baabuur jeeyo waxaa waaye dhibaatooyin fara badan isku jirta maalmihan ka dambooyey oo weligaana ana arag marka dhibaato aad iyo aad weyn waayo marka laga tago baaritaanada aad sheegtay in saddexda meel la idinku baaro oo qudaartii dhulka la dhigo oo baaritaan lagu sameeyo waxa ma jiraan marka lacago kale oo aadan ku tashananina oo idinkaga baxo marka qudaarta dhulka laydinka dhigoo kale oo aad siisaan dadka dib urara ha ha ha taasi waxaa waaye dhibaatooyin fara badan waaye sababte qudaartan muhiima ah in mar walba la dejiyi la raro sababto ah waxaa waaye marba hadii la dejiyo si halaawaad marna hadii la saaro si halaawaad qudaar waxaa waaye hal mar saar hal mar meeshii ka jeey dhibaata waxaan ifinina qudaartaas la qaado la dejiyo haddana la saara la dejiya ammaan iska dhaafarta waxaa waaye yoonkaas adi hal maalin safar waa inta dalka aadaan safartaman halka maalin hamarsa aadaas tusaale markaad isku barbar dhigto xiliyadii hore baaritaanada aysan jirin iyo hadeer waktiga aad ku tegi jirteen muqdisho iyo afgoye qiyaastii saacadaha aan kasaari jir amar waxaa la qiyaabe hal saac ama afartii shan daqiiq ama konton daqiiq aan kasaari jirna maalintii baaritaankan jirna laakiin hadda waxaa naga dhaasay hal maalin baan ka dhahay hal maalin torbeewa haye alaabasqaad amar jeed maqabi korta halkaas maalin si walba ahaaw marka ganacsigiina siduu u saameeyey walaahi saamoy kor mar hadii hal maalin dad safar le lasoo galaa oo qudaartii lasoo dejiya lasoo dhaala lasoo dejiya haddana ay ata xilli roobaad dareen korto marka dhibaatooyinka meesha ka dhalada koro roobaad dalka jiro alaabti safar dheer kor soo maraaso haddana waxaa waaye ramadaan maalmeen ka dambooyo waa xilligaan kafaynahay masuuxayn waa xilligii afshaqaysado waa kale uleys fara badan isku jiraan alxamdulilah
waxaad ii sheegtay in gaariga ka soo baxa magaalada afgooye uusan u gudbi karin magaalada muqdisho oo uu ka egyahay ex control afgooye marka sideed wax yeeshaan markaad ex control tagtaan war adi arbiska waa dhibaatada meeshka taagan ma ah goyaan ex control bilow ilaa arbiska waa ilaa ex control waay ay marka ex control la jiri saaro timaad marka lacagaha markaad isku barbar dhigto waqtiyadii hore muqdisho aad ku tegi jirteen iyo lacagaha hadda aad ku tagtaan farqiga u dhexeeya
farqigii wandhahoy farqigii wandhahoy aan soo kooban karo meeshii boqolkiiba labaatanka ahayd waa hore hadda waa boqolkiiba sideetan sababto ah ma wax dalka sheekoy kor ma beedo maanaa dhibaatada wadanka beed hadda wadadan taalo araga oo ninkii araga ku sheekoy kor meeshaas si fiican noogu qeex waxaan rabnaa inaad noo sheegto lacagaha guud ahaan marka gaariga aad ku baxdoo kale marka la dejiyo qof uu gaarigii raro ex control markaad ku degtaan oo qof kale uu sii qaado gaardameer uu ku qaado lacagahaas guud ahaan markaad isku darto waa imisa yo saal milyanan koo siiya haddii leysii awalka hore boqol laba boqolkiiba labaatankiiga baha jirtay hadda boqolkiiba sideetankiiga baxaasa macnaha laadow meesha zaida qoortiayseena waaye dhibaatooyin dee irafaadkii gaarigoo mar walba aadurdajiya marna na saara saas dawaasa tira cayiman ma sheegi karnaa oo aan dhihi karnaa markii hore lacag intaasaan muqdisho ku tegi jirnay hadeerna intaasaan ku tagnaa markaas boqol labaatan laba boqol hadda waxay ku waxay ka yeelantaa cabirkii adi fulato ama hamuul adi alaabta fulato haddana meeqaad ku tagtaan markaa no hadda alaabtaan ay ka yeelanto no alaab sis alaabta wadato waaye iyadoo taas ay jirto waxaa waaye hadii mar alaabta abirkiisaba arbiska kiisheena ee hamaali lacag kooraba dajiyo haddana saaris lacag kooraba badanaa dhibaatooyin fara badan waaye marka lacaga intaas la eg maadaama ay idinka baxaan maxaa iska bedelay qiimihii qudaarta aad iibi jirteen no qiimihii waa xoogaa hadda normal waaye sida horeta eh normal waaye hadda waxyaabo yaro korankii boosho wax badan oo buuran oo hadda mashaayil korama dhayaataa lamadan beri wata shali hataa kasoo xoogaa qudaar oo kasoo korankaadi booshimaay inta booroyti number jeela number jeela qudaarta wax saaiskana midana shalina xoogaa korankaadi tusaale qiimihii aad gedi jirteen markii hore loorka barbarooniga oo kale amba maaska karootada hadda farqiga u dhexeeya kabsarta oo kale maask waxaa la siisanooye afartan soddon iyo shan karootada kusohati siyeetan toddobaatan shali karwana suuq harbar qaali ka dhagati waa wadada furanta qabtiliyo kuwa qudaarka qaali dhagati hay marka rajada aad ka qabtaan marka in ganacsigiina uu sii socdo oo muqdisho qudaara aad geysaan intuu leegyahay no hadii hadii arinta sida leesi ahaan masiibada dalganaasi talawada qudaar waaye ma ah wax dulqaad badan ma ah wax wada oo mar walba ka jiri karto oo natiijo la saara qudaar beerta kasoo qaad suuqa jey hadiidiina mushmaay bitna ha hayta ma ah hadii ganacsigaana bisiinasiisa taalo waa mid fashilan waaye masiibada koro marka aan fiirino dadkii magaalada afguy qudaarta kasoo qaadi jiray ee muqdisho keeni jiray culeysyadan markay arkeen kadib ma jiraa dad iska daayay waktiga badan kaga lumaya darteed ha ha ha maxaa waaye iska daacasa adoo sooman deegaankan afgoys ayo shaqadaada xamar ay aato waxaa waa nisdii korta toddoba sa siyasa waxaa wadana ku jirta sagaasa waxaaseta xamar sagaasa alaabta harooyaasa mise alaabta iskadaasa aqligaa shaqeeyo marka si kumeel gaara dad oo jira oo iskinkadaafi shaqada insi afka meelka koraaw ama si un walkanagadaao